madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xariga ka jiray xarunta laga hagi doono maamulka hawada soomaaliya oo laga hirgeliyey gudaha garoonka magaalada muqdisho waxaana uu madaxweynaha kormeer ku sameeyey qalabka isgaarsiinta ee lagula socdo diyaaradaha ku jira hawada soomaaliya isagoo la hadlay diyaarad hawada ku jirta xilligaasi inta uu kormeerka ku jiray waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan waa dadkii labaatan iyo toddobadii sana ugu dambeysay soo maamulayay hawadeedna soo maamulayay oo ka maamulayay nairobi haddaan usoo wareegay magaalo madaxdii soomaaliya muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxaa ii caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee xitaa qalab ahaan inaan ka horreyno waddamo badan oo afrikaana
madaxweyne farmaajo ayaa tallaabadan ku tilmaamay guul weyn oo tusaale u ah xaqiijinta qarannimada soomaaliya haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa annagaana kontaroolna tani waa bilaaw oo ah inaan xoojinno qarannimadeenna inaan xoojinno waxaa noogu xigi doonay insha allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqaha ah inaan soo ceshanno kontaroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda inaan soo ceshanno oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaan ku dhahdaa khayraadkeenna maalin iyo habeen gurata inaysan jirin inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yidhaahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha allah hadduu ilaha yidhahdo waxaa iyada naftigeeda aan ku howlan nahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno kontaroolka iyo ilaalinta xuduudaheenna bacdamaa aan nahay dawlad qaran ah dad qaran ah waxa weeye inaan kontaroolno baddeenna inaan kontaroolno hawadeenna iyo inaan kontaroolno xuduudaheenna waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaano qaran wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo khudbad ka jeediyey munaasabadii lagu daahfurayay dib ula soo wareegidda maamulka hawada soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay muddo ku howlanayd sidii ay ula soo wareegi lahayd maamulka hawada oo in muddaha ka maqnaa gacanta dowladda waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada soomaaliya keentay in laga soo guuro nairobi waddanka gudihiisa laga maamulo nasiib wuu jiraa laakiin accidentu kuma imaanin waxay ku timid dadaal iska kaashadeen wasaaradda iyo hay-adda duulista iyo saadaasha hawada innagoo madaxdeennana ku tiirsan waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo maanta qalabkii loo baahnaa in laga maamulo hawada soomaaliya halkaas ayuu ku jiraa isaga oo secure ah waana diyaar madaxweyneheena ayaa markhaati ka ahaa oo la hadlayay diyaaradaha maanta waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo shaqaalihii hay-adda duulista saadaasha hawada inta joogta inta hadduu shaqaysa aykawa oo noqon doonta shaqaalaha hay-adda meeshii ay degi lahaayeen iyo wixii ay cuni lahaayeen iyo socodkooda oo idil waa inoo diyaar hadduu ilaahay ka raali noqdo maanta waxay ka bilowdo hawadu halkan waa laga maamuli karaa bishan iyo bisha soo socotay waxaan ku jiraynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo innaga iyo nairobi inaan isla shaqayno waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo hawada maamulkeeda ma aha guri laga guuro oo guri kale loo guuro procedure ayay u baahanta procedureka ayaan ku jirnaa mar dhow ayaan procedurekaas soo afjaraynaa laakiin maanta hawadu halkaas ayaa laga maamulaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waa arin thank you munaasabada daafurka waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ka socday hay-adda ekawa oo maamulka hawada gacanta ku haysay tan iyo burburkii dalka saynab abuukar maxamed v o a muqdisho